degmada buuloburte ee gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qarinjibinayeen labaatan arday oo ka baxday dugsiga sare islamarkaana ka qarinjibisay iskuulka alfatxi munaasabadday ardayda ku qarinjibinayeen ayaa waxaa ka qaybgalay maamulka iskuulka bahda waxbarashada degmada buuloburte waalidiinta ardayda qarinjibisay iyo marti sharaf kale cabdifataax moomin maamulaha iskuulka alfatxi ayaa u qoreyn hadalla dardaaran ah u jeediyey ardayda qalinjibisay waxbarasho waxay leedahay bilow laakiin dhammaad ma laha waxaan leeyahay marka waxbarashadiinna halkaan ka sii wada inaad qalin bedelateen macnaheeda ma ahan inaad waxbarashadii soo gabagabayseen laakiin qaybihii hore waxbarashada ayaad qaadateen qaar ka mid a xubnaha ku qaybgalay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda qalinjibisay iyo maamulka iskuulka ardayda ayagana soo dadaalay ee ayagana ka qalinjibiyey halkan ee loo yimiday ee xafladdan sababtooda lagu dhiganayo way mahadsan yihiin
qaybta labaadna oo culumta maadiga ah oo ardada maanta ay ka qalinjibinayaan waxaa ka soo baxay digtooradii dhaqaatiirtii oo digtoorada ahayd waxaa ka soo baxaya kuwa injineerada ah oo guryaha dhisayay cilmigaas qaaliga ah in ay meeshaan ka qaataana daraasaatulculya maarata jahligana aan ubadkayna ugu saarna intaasaa ujeeddada jaamacadda loo furiba ay ka mid tahay marka waxaan bogaadin rabay oon fahamsiin rabay inay waalidiinta ogaadaan in gurigiinni iyo degmadiinni ay jaamacad leedahay jaamacaddana waxa waaye qof kasta wax u barto waa maahane ma ahayn jaamacad xamar haddii la aado waxbarashada xamar iyo waxbarashada buuliburto haddii anugu xamar oo dira hadduusan dadaalin kan buuliburto oo ka darnaanaa kan buuliburto waalidkiis ujeedaa hadda oo leeyahay saan wax ka bedela leeyahay oo qalinjibinaysa wax yar ma aha waxay galayaan ama ay u gudbayaan marxaladdii labaad ee waxbarashada qaybtii sekondariga ka gudbeen qaybtii labaad ee digriga baajka ay u gudbayaan taas ka bacdi waxaan rabaa inaan ardayda wax u sheego arday kasta wuxuu soo bartay manhaj ama maaddo uu yaqaana ka soo qaad macallinka ugu horreeya ee adduunka waa hooyada hooyada ayaa ugu horraysay oo wax barto ubadka macallinkii ku xigayna wuxuu ahaa jibriil markuu godka jaawil xira oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu iqra uu ku dhahayo macallinkii labaad uu ahaa maadooyinka aa barataan histori aa ka mid a historida waa wax la soo bartay oo hore u soo dhacay waayo histori waxaa laga bartaa wax mar hore dhacay ardayda munaasabadda qalinjibineed loogu qabtay degmada buuloburte ee gobolka hiiraan ayaa noqonaya dufcaddii labaad ee ka qalinjibisay iskuulka alfatxi tan iyo markii la aasaasay